إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka aad ku dhegaysa doontaanna waxaa ka mid ah weerar qarax loo adeegsaday ayaa lagu beegsaday guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka maamulka jubbaland xilli uu ku sugnaa magaalada kismaayo guutada madaaficda mujaahidiinta al-shabaab ayaa duqeyn ku garaacay garoonka diyaaradaha magaalada baraawe oo ay ku sugan yihiin ciidamada shisheeye duqayn culus ayaa lagu qaaday saldhig ciidamada maamulka puntland ay ku leeyihiin buuraha galgale ee gobolka bari ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday fadhiisinka askarta dowladda federaalk ee magaalada jannaale maalintii toddobaad waxaa socda dagaalada u dhexeeya ciidamada dowladda etoobiya iyo kuwa tigreega iyadoo tigreegu guulo ka sheegteen dagaalada imaamka beesha abgaal ayaa si adag uga hadlay weerarkii arxandarrada ahaa ee ka dhacay deegaan hoostaga magaalo xeebeedka warsheekh kaasoo lagu dilay hooyo iyo carruur ay dhashay soomaalida ku sugan dhulka soomaali galbeedda oo ay etoobiya gumaystaan ayaa ka sheekeeyey dhibaatadii ay tigreega u geysteen labaatankii sane ee lasoo dhaafay xilli hadda etoobiya uu ka socdo dagaal u diyaargarooba warkaasoo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن matalada ah taariikhda hijiriyadan ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha rabiicul awal sannada kun afar boqol laba iyo afartanka hijiriyada weerar qarax loo adeegsaday ayaa lagu beegsaday guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka maamulka jubbaland xilli uu ku sugnaa magaalada kismaayo wararka ka imaanaya magaalada kismaayo ayaa ku waramaya in xalay rag ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab ay weerar ku qaadeen guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka maamulka jubbaland ninkan oo lagu magacaabo cabdi baaley ayaa waxa uu ku sugnaa xilliga la weerarayay guri uu ka deganaa magaalada kismaayo gaar ahaan xaafadda fiyaaf madow weerarka ayaa waxaa loo adeegsaday qarax kaasoo gurigiisa lagula beegsaday waxaa la sheegay in isaga uu si dirqi ah weerarka kaga badbaaday balse qaar ka mida ilaaladiisa ayaa si adag ugu dhaawacmay saakay magaalada kismaayo waxaa ka socda howlgallo baaritaano ah oo ay halkaas ka sameynayaan ciidamada maamulka jubbaland kuwaasoo ay u suuroobi weysay in xalay dhaqaaq sameeyaan maadaama inta badan ay ka cabsanayaan weerar uga yimaada dhanka ciidamada mujaahidiinta al-shabaab dhaawacyada ilaaladiisa ayaa loo qaaday cisbitaal ku yaala magaalada kismaayo iyadoona ilaayi hadda baaritaanadii ay ku guda jireen kaasoo aynan wax natiijo ah ka keenin cabdi baaley ayaa xilka guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka maamulka jubbaland wuxuu hayaa sanado badan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa inta badan mas-uuliyiinta ka tirsan shisheeyaha dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada waxa ay ku beegsadaan saldhigyadooda iyo sidoo kale guryaha ay ka degan yihiin magaalooyinka qaar ee soomaaliya sidoo kale wararka aynu ka helayno magaalada baraawo ayaa sheegaya in guutada madaafiicda mujaahidiinta al-shabaab ay duqeyn culus ku garaaceen garoonka diyaaradaha magaalada baraawe ilaa dhowr gantaal ayaa ku dhacay garoonka xilliga ay duqeyntu socotay waxaa garoonka kusoo degtay diyaarad ay lahaayeen ciidamada shisheeye taasoo sahay u siday diyaaraddii ayaa si dirqi ah ku badbaaday waxaana ay dib ugu laabatay halkii ay markii hore kasoo tagtay iyadoona hal qof uusan ka degin midna uusan fuulin duqayntan ayaa dhacday shalay galab waxayna ka dhigan tahay murugo hor leh oo u soo hooyatay ciidamada shisheeye dalka kusoo duulay maadaama ay mujaahidiintu hore u jareen sahaydii dhulka u soo mari jirtay halkaasoo qaraxyo iyo sidoo kale weerar lagula beegsado ciidamada shisheeye xilliyada ay doonayaan inay ku socdaalaan deegaanada ay kusoo duuleen waxaana hadda muuqata halkii waddo oo keliya ay sahayda isugu gudbi jireen ciidamada shisheeye oo ahayd diyaaradaha ay hadda qalqal amni soo wajaheen dhanka kale ciidamada mujaahidiinta al-shabaab xalay waxa ay weerar culus ku qaadeen saldhig ciidamada dowladda federaalk ay ka samaysteen magaalada jannaale ee shabeellaha hoose weerarkan ayaa waxaa qaaday milatariga mujaahidiinta iyadoona laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan tafaasiil dheeraada weerarkan lagama helin balse wixii kasoo kordha weerarka iyaga iyo barnaamijyadeena dambe ayaad insha allah ku dhagaysan doontaan buuraha galgalana sidoo kale waxaa ka dhacay weerar duqeymo ah oo ay mujaahidiinta la beegsadeen ciidamada sirdoonka maamulka puntland xero ciidanna ay ku lahaayeen halkaas ilaa labiyo toban madfac ayaa la sheegay in xerada ay ku dhaceen kuwaasoo sababay in xerada ay isaga firxadaan ciidamada maamulka puntland khasaare dhimashiyo dhaawac ayaa la sheegay iyadoona tafaasiil dheeraadaan ilaa iyo hadda laga helin maalintii toddobaad waxaa socda dagaalada u dhexeeya ciidamada dowladda itoobiya iyo kuwa tigreega iyadoo tigreegu guulo ka sheegteen dagaalada maxamed daar cali sow ayaa faahfaahinaya wararka naga soo gaaraya dalka itoobiya ayaa sheegaya maalintii toddobaad in waddankaasi uu ka socdo dagaal qaraar oo u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa ismaamulka tigreega dagaalka oo bilowday arbacadii ayaa la isku adeegsanayaa hubka culus iyadoo labada dhinacna ay ka kala sheegteen guulo aan la xaqiijin maadaama gobolku laga jaray qadka isgaarsiinta iyo internetka maamulka deegaanka tigreega ayaa warmurtiyeed uu soo saaray shalayto ku sheegay in maalintii lixaad shalay ay iska caabiyeen dagaallo xoogan oo kaga yimid ciidamada militariga dowladda itoobiya warmurtiyeedka ayaa lagu sheegay dagaalada xoogooda inay ka socdaan galbeedka iyo koonfurta gobolkaasi tigreegu waxa ay beeniyeen warar ka soo baxayay dowladda itoobiya iyagoo sheegay in taaka ka mid ah gobolka aysan cagta soo gelin ciidamada dowladda abiye axmed warmurtiyeedka oo aada u dheeraa waxaa lagu xusay in diyaarad miyiga ah ay soo rideen taa oo doonaysay in duqaymo ay ka geysato magaalo madaxda gobolkaasi diyaaraduhu waxa ay doonayeen inay duqeeyaan keedka shidaalka ee gobolka iyo sidoo kale deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka si ay u dhibaateeyaan dadka shacabka ah hase yeeshee waan ku guulaysana inaan ka hortagno ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay tigreega ay kaga hadleen dagaalada maalintii toddobaad galay ee u dhexeeya iyaga iyo ciidamada dowladda abiye axmed ra-iisul wasaaraha itoobiya abiye axmed oo warar isdabajoog ah soo dhigaya barta uu ku leeyahay twitterka ayaa sheegay in xilli dhow uu soo gabagabeynayo howlgalka uu ka wado gobolka islamarkaana uu ku soo afjari doono wuxuu ku tilmaamay siyaasiyiinta dambiilayaasha ah ee dhibaatooyinka ka wada gobolkaasi abiye axmed ayaa dhowrkii cisho ee lasoo dhaafay waxa uu ciidamo aad u badan ka aruuriyay ismaamulada kale ee itoobiya kuwaasi oo lagu daadgureynayo meelaha ay ka socdaan dagaalada u dhexeeya ciidamadiisa iyo kuwa tigreega wadamada reer galbeedka iyo midowda afrika ayaa ku baaqay in si deg deg ah loo joojiyo dagaalada ka socda itoobiya iyagoo ka digaya in dalkaasi uu lagu hadlogalo dagaalo sukeeye wasaarooyin baaxadda ayaa soo kala gaaray labada dhinac waxaana dhaawacyada lagu kala daweynayaa magaalada makhalla ee gobolka tigreega halka kuwa askarta federaalka itoobiyana lagu daweynayo gobolka amxaarada imaamka beesha abgaal ayaa si adag uga hadlay weerarkii arxandarada ahaa ee ka dhacay deegaan hoostaga magaalo xeebeedka warsheekh kaasoo lagu dilay hooyo iyo carruur ay dhashay maxamed cali aadan ayaa faahfaahinaya habeen hore deegaan hoostaga degmada warshiiq ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa ka dhacay weerar lagu dilay hooyo iyo carruur maleeshiyaad hubaysan ayaa deegaanka ku dilay hooyo iyo laba carruur ah oo ay dhashay iyagoo sidoo kale dhaawacay haweenay iyo wiil ay dhashay arrintan ayaa waxaa si adag uga hadlay odayaasha ku dhaqan degmada warshiiq ee gobolka shabeellaha dhexe odayaasha ka soo jeeda degmada warshiiq ayaa dadka deegaanka ugu baaqay inaysan qarin maleeshiyaadka geysanaya falalkan foosha xun kan wax dilay ee qaatilka ah ee dilay ee maanta dadka ku dhex dhuumanaya ee micnihii dadka uu ku dhex dhuumanayana og yihiin dembiyada ay galeen asagu ilaaha nooga warramay in micnihii ciqaabtiisa ay tahay jahannamo oo ilaa dhowr ciqaab la marsiinayo dadka qarinayana maxay leeyihiin wattaquu fitnata ilaahay wuxuuna yidhi fidna ka cabsada laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa micnihii haddaa moodeen in qofkaas ciqaabta loo sheegay keliya ay ku ekaanayso haddaa moodeen in micnihii qofkaas dhuumanaya ee aakhira looga gudayo dadka deegaanka joogow ee wax qarinaayo waxaa ka mid tihiin dadkaas masiibooyinka idinku dhacaya meeshaasi barakadaa laga qaadaya imaamka guud ee beesha abgaal imaam maxamuud xaaji xaamud ayaa maamulka hirshabeelle oo ka mid ah maamulada shisheeye kalkaalka ah ku eedeeyey inuu ka dambeeyo arrimahan ka dhacayo gobolka shabeellaha dhexe horta dadka berinayo laguu sheegaa waa dad walaalaa oo isla dhashay oo ilmo adeer ah oo ahal ah shaydaan ayaa ka shaqaysamaa dadku waa dad walaalaa runtii aad bay dhalinyada isugu dhow yihiin sidoo kale waxaa meesha fasaad ku haaya aan la soo koobi karin mar walba dhibaatadan ka shaqeeya huriya maamulka loo yaqaano hirshabeelle ilmaaniga dabadhilifka gaalada u ah ayaa dadkan iska hor keena si uu danihiisa uga qabsado iidoon loo jeedin oo mataqaana ishaag dadkana isagoo isku mashquuliyo si ay isu dilaan iyo wixii lamid ah si aan ceebtooda loo arag dhaca iyo boobkaa qarbudaadooda loo arag waxna kama qabtaan haddii ay dhacaan waa cambaanay haynahay dhahaan dilkaas sidoo kale imaamka ayaa ku baaqay in gacan bir ah lagu qabto maleeshiyaadka geysanaya ficiladan foosha xun waxaan diraynaa marka ugu horreysa dadka shuftada ah mooryaanta ah waxmagaradka ah allah subxaana watacaala aan ka baqayn in ay jeejiyaan xabadda oyna dib damba masaakiinta iyo waaweyn yaryarka intaba aysan wax xabada u ridin ayaan ugu baaqaynaa sidoo kale waxaan iska aragna waxgaradka iyo waayeelka ay kasoo jeedaan dadkaasi in ay gacanbira ku qabtaan insha allahu tacaalaa waa inu noo sheegeen ayagoo allah subxaana watacaala u tala saaranaya inaysan wax dambe dhici doonin insha allahu ayna u taagan yihiin halka hadda aan fadhino ayaana ku ballansannahay sida ugu dhaqsiimaha badan inay nagu soo gaaraan si aan arrimahaas u dhammaystirno si kastaba ha ahaatee waxaa weli deegaanka hoostaga degmada warshiiq ee gobolka shabeellaha dhexe laga hadalhayaa xasuuqii loo geystay haweenka iyo carruurta yaryar kuwaas oo ay geysteen maleeshiyo u abaabulan hab qabiil warkan dhegaystayaal saaka wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda alfurqaan soomaalida ku sugan dhulka soomaali galbeed oo ay gumaystaan etoobiya ayaa ka sheekeeyey dhibaatadii ay tigreega u geysteen labaatankii sano ee lasoo dhaafay xilli hadda etoobiya uu ka socdo dagaal cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa soo jeedinaya inkastoo maamulka sow itoobiya taladeeda qabto uu gumaado dadka muslimiinta ah oo soomaalidu ugu horeyso haddana maamulkii tigreega ee mali sanaawi uu hogaamiyaha u ahaa ayaa waxa uu geystay xasuuqyo lama hilmaamaan ah dad badan oo soomaaliyeed ayuu dhegta dhiigga u daray kuwo kalena xabsiyo ayuu ku ciqaabay wuxuuna dhulka soomaaliya galbeed ee itoobiya ay gumaysato ka dhisay maamul ka waxyeelo badan kuwii asiga ka horreeyey qaar ka mid a ehelada dadkii tigreega uu xasuuqay ayaa weli ka murugoonaya tacdiyadii etoobiya u geysatay gaar ahaana maamulkii tigreega gumaadka annagoo malqaqanaalo oon degmada dhanna uga kicin kana baqanin gumaadka nagu dhacay dhalaabtii dawladdii mallise uu watay cabdi maxamuud cumarre uu noo adeegsaday dhibaatadii nagu dhacday dhaartaasay bilaabantay habeen lanagama joojinin iyo maalinta hora habad horba si aan u le annaba taniyo madowgii tigreegii dhulka socday iyo federaal korba si ay u dhacdaba habaddu raggu halkodhle u dhimayaa labaley u dhimayaa saddexley u dhimayaa habaddu way nagu socotay saddex iyo siddeetan nin baa dhaati meeja ku dhabaday waxaa ugu horreeyey wiilkaan aan u dhalay ee curadkaygii ahaa oo shan carruura ka tegey beerta meejan gaqadaadkayga ku quman isagoo saa aqalkiisa ugu jira intii laga bixiyey baa beer meejantada kobtaa dariixa eyga sheekyaha badan ku leedeen yaa lagu dhex dilay saddex habeen kolku meel yiile baa raqdiisa aan arag waxyaabaha maamulka itoobiya uu ka geystay dhulka soomaali galbeed waxay ku qoran yihiin diiwaano badan sidaas oo ay tahay ma jiraan cadaalad ay heleen amaba etoobiya ay ka sugayaan kuwii dadkooda la laayay waa meeshii dadkii gumaadka ugu dambaysa lagu laayay waa meeshii sagaal kalanka waxaa ku jirta waa sideed niya gabadh afar meel meel baa lagu hasay afar meel gabadhan gaar baa loo hasay waagaagii gumaadkii wey waash ka dhacay gurigii heerku halkan uu deganaa beerahan buu lahaa oo aad u baxay weliba waagaa lahaa marka waa loo yimid waa lasoo ururiyey kabtan laagtaa lasoo geeyey raggii baa dhinac loo farsiiyey waa saxaarig baa lasugu xidhay dadkaas waxaan ilmaadeer miidhan gabadh waxaa jirta wiilkeedii iyo walaalkeed iyo ninkeedii iyo adeerkeed iyo ku elme lix hadii la dilo oo isku hera waa wada walaal kuwa labana iyada dhashay midna ninkeed labana walaalay ahay gabarh saas xataa ku jirtay dad shacaba masaakiina baa beerli halkan sida degan ba waxa galabsan ma jirto shiftiya xataa nimanka dhijigaa la meesha iyaga meena marin waa lagu soo duulay habeen meelan unbaa guura garla ciidan baa soo baxay kala yihiin saw meel xagaa saambaa baa sula marin tan la oriyay xoolihii waa la kaxay waa la dubay magaalada lagu xiray
etoobiya iminka dagaal ayaa dhexdeeda ka oogan waxaana u dhexeeya xisbigii tigreega oo deegaanadiisii dib ugu gurtay kadib markii talada dalka lagala wareegay iyo xukuumadda ra-iisul wasaare abiy axmed uu hogaamiyo aad ayuu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa cabdulaahi yaasiin jaamac oo ka waramayey soomaalida ku sugan dhulka soomaali galbeed oo ay etoobiya gumaystaan oo ka sheekeynaya dhibaatadii ay tigreega u geysteen sannadihii u dambeeya waa xilliyadii ay dalkaas xukumayeen intaas waxaa inooga eg warkii subax balse aan dib u dulmaro qodobadii ugu waaweynaa ee warkayaga saaka weerar qarax loo adeegsaday ayaa lagu beegsaday guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka maamulka jubbaland xili uu ku sugnaa magaalada kismaayo guutada madaaficda mujaahidiinta al-shabaab ayaa duqeyn ku garaacay garoonka diyaaradaha magaalada baraawo oo ay ku sugan yihiin ciidamada shisheeye duqeyn culus ayaa lagu qaaday saldhigga ciidamada maamulka puntland iyo buuraha galgala ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday fariisinka askarta dowladda federaalk ee magaalada jannaale maalintii toddobaad waxaa socda dagaalada u dhexeeya ciidamada dowladda itoobiya iyo kuwa tigreega iyadoo tigreegu guulo ka sheegteen dagaalada qodobadii warka subaxa waa saaka dhegaystayaal dib idinkugu dulmariya waa inaga intaa